heshiiskana dhex maray wuxuu ahaa heshiis wada shaqayna wuxuu bilowday diyaarintiisa labadii kun iyo shan iyo tobankii kadib markii wadahadal la sameeyey qof walbo hawshan faraha kula jiray oo laga soo qaatay wixii warbixina iyo wixii hadal ay ku dari karaan siyaasadda qaranka ee waddanka u yaalana la fiiriyey meelaha aan dhahnayn ruux baan ka qabanaynaa oo annaga muhiimadda gaar aan sinay shan qodob ayaan ku heshiinay mid ah in cudurrada la isqaadsiiyo oo la yidhahdo communicable diseases in runtii aan iskala shaqayno annagoo xooga saarayno talaalka e b i waxa la yidhahdo si cunugii dhashaba uu u helo talaal ka ilaalinaya inuu cudur ku dhaco markuu weynaado ama markuu yaryahayba kan labaadna waa cuduradan aan la isqaadsiinin non communicable disease la yidhaahdo iyadana waxaa awood badan la saarayaa cudurka dhimirka mental health issueska waxyaabahan dadka miirkooda bedela substance abuseka in iyadana waxa laga qabto cuduro badan maadaama uu keena la ogaaday tan saddexaad runtii aan rabno inaan ka wada shaqeyno xooga saarno waxa weye in qofka bini aadanka noloshiisa inuu isaga ka hortag sameeyo sidii cudurada qaarkood iskaga ilaalin lahaa dadkii marka wacyigelin la siiyo macluumaadkii ay u baahan yihiin loo diyaariyo waxyaabaha ay u baahan yihiin inay kaga hortagaana runtii lagu taakulayo haddii marka ay suurtagal tahay cudurdan macaanka oo kale dhiikarka oo kale ka hortag in la sameeyo dadkii loo sheego waxay ka qaban lahaayeen gabadha uurka lehoo kale markay dhalayso waxyaabaha ku dhici kara in kahortag laga sameeyo cunuga dhalanayo wixii complication oo iman kara in kahortag laga sameeyo waxaasoo dhan marka waxyaabahaan isleenahay waxbaan ka qaban karnaa intaysan imaanin in dadki lagu wacyigeliyo ama la sameeyo sidii waa looga hortegi lahaa wax looga qaban lahaa tan saddexaad waxa weeyaan systemkii caafimaadka tii wasaaradda tii dowladda tii shaqaalihii caafimaadka oo dhan awoodoodii kor loogu soo qaadi lahaa siyaasadii caafimaadka sharcigii caafimaadka waxaasoo dhan siyaasadihii loo baahnaa loo diyaarin lahaa iyadana si waxaa si noo hogaamiyaan wax badan baa hadda hagaagay hadda siyaasadii caafimaadka qaranka waa diyaar waxaan diyaarinay sanadkii lasoo dhaafay waxyaaba badan oo noocaas oo kale aan u baahan nahay documentationka aan u baahan nahay macluumaadkan u baahan nahay inay nala diyaariyaan wasiir marka haddii aad tihiin dowladdii iyo maamuladii dalka ka jiray guud ahaan marka la eego duruufaha caafimaad ee wadankii ka jira xogaal ayaad u tihiine maxaad lasoo shir tagteen in wax laydin kala qabto waad noo sheeg weli ma dhamaanen runtii wadahadalkii weli wuu socdaan waxaan ku heshiinay intaan shalayta soo bandhignay inaan ku noqono wadankii qof walbaba meeshuu ka yimid uu ku noqdo kadibna uu wadahadal la sameeyo dadka iyo iyo adeegyada caafimaadka ka shaqeeya si markaa iyadoo tafatiran loo keeno oo loo dhamaystiro lagu wada heshiiyo runtii waxaan ka wada hadalnay saddex qayb ayay ahayd midda koowaad oo ah qorshihii sanadada soo socda sidii loo samayn lahaa iyo meelaha muhiimadda aan saari lahayn waxyaabaha aan aan shaqada ka qaban lahayn sanadada soo socda tan kale sidii laysugu xiri lahaa qorshooyinka go-aan waxaa jira dowlad goboleed walba ay soo samaysatay marka sidii laysugu xiri lahaa taasi iyo dadkii gobolka kasoo jeeday iyo dadkii statekii processka sidii loo samayn lahaa ayadan laga wada hadlay iyo tan saddexaad oo ahayd sidii laysugu xiri lahaa qorshihii markaas jiray iyo tii weyneydoo dadkao dhan ka dhexaysay sidii laisugu xiri lahaa waxaa jira deegaano la sheego baahida caafimaad ee ka jira soomaaliya inay gaarayaan in xataa meelaha qaar m c ejada ay dumarka ku umulaan inaanay ka jirin adigoo ah gabar haddana hogaaminaysa meesha caafimaadka soomaaliya ugu sarreysay dareen noocaa ayay ku leedahay arrimaha noocaas runtii aaday u xun tahay waan dareemi karaa waana ka wada hadalnay shalayto mar walbana waan ka hadlaa markaad dhegaystayna waxaa keenay in meelaha qaarkood aan waxba la gaarsiin waxay ahayd nabadgelyada awgeeda sababto meelaha qaarkood waxay yidhahdeen ma tegi karin waxba lagama samayn karin markii hore go-aankana wuxuu ku salaysnaa meelaha ay tegi karaan marka meeshii ay go-aamadii ay marka hore jeediyeen ama ay samaysteen ayay hadda ku socdeen laakiin hadda marka maadaama la samaynayo qorshihii kale oo afar sano soo socda ama shan sanaba ha noqotay soo socda waxaan ku salaynaynaa meel kastoo soomaaliya in la tegi karo hadirtaan baahida meelaha qaarkood ay qabaan in fiir gaara loo yeesho oo la soo gaarsiiyo at least waxyaabaha ay haystaan meelaha qaar oo hadda service ka jiro isbitaalla haysta m c h haysta caafimaad ay dadka ay heli karaan meelay tagaan ay daawooyin kasoo qaataan ama ama adeega caafimaad ay ka helaan meelaha qaar sida aad sheegtayba dowladda ama maamulada dowladda aqoonsan gacanta kuma hayaan oo waxaa laga yaaba in al-shabaab gacanta ku hayaan ama deegaano fogfog ay yihiin qorshahan caafimaadka la rabo dalkao dhan inuu ka faa'idaysto muddooyinka soo socdo wasaaradaadu inta aad joogto sidee aad rabtaa inay waddanka oo dhan ay uga faa'idaystaan oo aad u gaarsiiso horta adeega caafimaad waa adeeg oo qof walba bini aadan u baahan yahay kumana xirna meesha qofka haysta iyo qofkaanan haysanin runtii marka waxaan ku tali jirnaa aan runtii wasaarad ahaana anigu aan ku tali jiraa in meel kastoo oon gaari karno ama aan gaarsiin karno adeega caafimaad aan gaarsiino iyadoonan aanu u fiirnayno qofka haysta maadaama aan rabno qofka soomaaliya meesha jooga inaan xog qabano caafimaadkiisana wax ka qabano xaw goobo caafimaad oo dowladda ay maamusho sida dadka taagta daran ay u helaan adeeg aan lacag ahayn ama gabdhaha umulaya ay u helaan meelo aan lacaga laga qaadayno qarash la-aan oo ay ku umulaan inaad hirgeliso inta aada wasiir tahay ma ku fakartay qorshahaaga ma ku jirta aad iyo aad runtii waxaanan dadka aysan ogeyn isbitaalada badankooda haddaysan dowladda lacag siina waxaa lacagta siiya ururada qaramada midoobay ururada qaramada midoobay markii lacagta siina waxay ugu talagalin isbitaalkaas inuu ka faa'iidaystaan dadka masakiinta ah laguma talagelin isbitaalka in lacag laga sameeyo ama dadka lacag laga qaado way jirtaa lacag yar oo dadka laga qaado si isbitaalkii waxyaabihii kale u baahnaa uu ku bixiyo sidii nalabka loo baahan yahay korontada loo maxaa biyaha loo baahan yahay adeegii nadaafadii loo baahan yahay waxyaabahaas isaga bixiyaan